raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aydin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo saakana ay ku baagantaha subaxnimo arbacaha taariikhduna ay tahay lixda bisha maarch sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada wararka iyaga aroornimo kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi uu hogaaminayo oo iyaguna gaaray magaalada ankara ee waddanka turkiga shirweynaha qaran ee horumarinta haweenka soomaaliyeed oo maanta lagu soo gabagabeynayo magaalada tan muqdisho kulan lagu taageerayo waxqabadka dowladda federaalka soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfurta afrika ayaa lagu qabtay magaalada johannesburg ee waddankaasi wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo muqdisho kaga qayb gala munaasabadda lagu taageerayey shirweynaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo madaxweynaha dalka venezuela oo sheegay inuu ka guulaysan doono mucaaradka isaga ka soo horjeeda
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweyddiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warka iyaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa gaaray magaalada nairobi ee waddanka kenya warbixinta warkanna waxaa inoo sii ambaqaadaya wariyahayaga shucayb maxamed cali waa tallaabo kale oo ay dhanka xoojinta xiriirka iyo midnimada dalalkooda u dhexeeda u qaadeen madaxda dalalka geeska afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiyi axmed ayaana xilli habeena ka degay garoonka diyaaradaha magaalada nairobi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalka kenya ayaana wafdigan heerka sare ah kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha nairobi madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaana maanta lagu wadaa inay la kulmaan madaxweynaha dalka kenya uhuru keyaata si xal looga gaaro khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya dowladda federaalk soomaaliya ayay ka go-an tahay xalinta khilaafka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalka aynu dariska nahay ee kenya iyadoo ay geedka go-an tahay rabitaanka shacbiga soomaaliyeed ee ku aadan inaan marnabo laga tanaasulin badda iyo dhulka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowladda kenya ayaana dadaalkaasi haatan wada waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo markii khilaafkani soo shaacbaxay oo ay madax heerkani ah u guntadaan xalka gaaridda khilaafka diblomaasiyadeed ee dalalka soomaaliya iyo kenya
aada buu u mahadsan yahay saaxiibka shucayb maxamed cali guddoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada ankara ee waddanka turkiga guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo dalka jordan uga soo qayb galay shirkii midowda baarlamaanada carabta ayaa maanta gaaray magaalada ankara ee waddanka turkiga halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey waxaana lagu wadaa guddoomiyaha muddada uu joogo magaalada ankara inuu kulamo la qaato mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi turkiga isagoo kala hadli doona sii xoojinta cilaaqaadka iyo xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dowladood iyo shacabkoodaba shirweynaha qaran ee horumarinta haweenka soomaaliyeed ayaa maanta lagu soo gabagabeynayaa magaalada muqdisho madasha shirkaasi lagu soo gabagabeynayo ama uu ka socdayba waxaa iminka ku sugan qadka taleefonkana si toosa ugu jira wariyahayaga cabdulaahi axmed kulmiye cabdulaahi
mulid maxamed sabriye aad ayaad umahadsan tahay shirka haweenka soomaaliyeed oo maalintii saddexaad maanta galay oo ka socda hoolka royal blace ee magaalada muqdisho waxaa ka soo qayb galay haweenka soomaaliyeed oo ka kala imaaday gobolada dalka iyo dalka dibaddiisa iyo qaar ka mid ah beesha caalamka ee danayaarimaha ee haweenka ee shirka maanta oo ka duwan labadii maalmood ee hore maanta waxaa la filayaa inuu soo gabagabo oo morkeed ku aadan xuquuqda haweenka soomaaliyeed laga soo saaro iyadoo la filayo in howlka uu soo gaaro xilitaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali feere balse hadda wufuudda ee dhinacyada kala duwan ee ka qayb galaya shirka ayaa soo gaaraya howlka madasha ay ka dhaceyso shirweynahan qaran oo maalintii u dambeysay ujeedada shirweynahan qaran ayaa ah in axdiqarameed u gaaro haweenka soomaaliyeed lasoo saaro oo ah mid ka hortegayo dhibaatooyinka loo geysto haweenka soomaaliyeed ha noqdo kursiga dilka iyo ka qaybgalka siyaasadda loo dhan yahay labada maalmood ee shirkan uu socday oo fuuritaankii maalintii shalay ahayd maalintii labaad waxaa ajendayaasha ugu waaweynaa ee laga hadlayay ka mid ahaa horumarka haweenka ay sameeyaan ka qaybgalka siyaasadda loo dhan yahay doorashooyinka arrimaha bulshada kobaca dhaqaalaha iyo sidii ay haweenka soomaaliyeed door ugu lahaan lahaayeen horumarka iyo siyaasadda kala duwan ee dalka haweenka oo ah qodob dhexaadka bulshada ayaa haddana shirweynahan wuxuu u noqonayaa mid ay masiirkooda iyo aayahooda mustaqbal ay kaga soo saaraan axdiqarameed u gaara oo haweenka ay inta badan yeelan doonaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdulla cawad oo maalintii furitaanka ka qayb galay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in haweenka soomaaliyeed fursado la siiyo si ay udhex muuqdaan horumarada kala duwan ee dalka laga dalka uu ku tallaabsanayo marawada koowaad ee dalka marawo saynab cabdi macalin oo furitaanka ka qayb gashay waxay ku bogaadisay haweenka soomaaliyeed inay u adkeystaan duruufaha kala duwan ay soo mareen xilligan maanta la jooganayo ee loo baahan yahay in haweenka soomaaliyeed ay ka tashadaan aayahooda islamarkaana shirarka waaweyn ee heerka qaranna ay sii xoojiyaan oo ay qabtaan si ay aayahooda iyo masiirka ee haweenka soomaaliyeed ay ugu tashadaan maanta waa maalinta ugu dambeysay shirweynahan oo la filayo in laqomurtiyeed ka kooban dhowr iyo toban qodob ama dhowr kala duwan oo aya oo isku keeneen haweenka soomaaliyeed laga soo saaro mawlid maxamed sabriye aad aad u mahadsan tahay hadda waxaa laga yaabaa in wufuudda ay soo gaaraan halka ay ka socoto muna shirweynahan waa maalinta u dambeysa maanta aad baad u mahadsantahay cabdulaahi axmed kulmiy waana kugu soo laaban doonaa wixii ku soo kordha ama warmurtiyada ee ka soo kordha shirkaasi muhiimka ah ee haweenka soomaaliyeed ay ma ku yeelanayeen magaalada muqdisho lana soo gabagabeynayo maanta dhinaca kalena wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa magaalada tan muqdisho kaga qayb galay munaasabad lagu taageerayay isla shirweynaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed wariyahayaga gobolka banaadir nuur siciid tahliil ayaa isna qadkaas si toos ah ugu jira nuur
waa macsantahay mulid sabriye adiga iyo dhegeystayaasha raadiyo muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa aqalka dowladda wasiir xamar ku qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayey haweenka soomaaliyeed ee ka qayb galay shirweynaha qaran ee horumarinta haweenka soomaaliyeed oo muqdisho ka dhacay waxaana ka qayb galay munaasabadani wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee xubno ka socday majada dalka horbajoogta soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo madasha munaasabada ku sugnaa waxaa halkaasi sidoo kale ku sugnaa wasiirka wasaaradda haweenka ee dowladda soomaaliya iyadoo markaasi madasha ka hadashay waxay tilmaamtay in wasaaradda haweenka ay ku go-an tahay isku xirka iyo mideynta haweenka soomaaliyeed iyo sidoo kale sidii haweenka ay door muhiima uga qaadan lahaayeen oo ay sidoo kale uga muuqan lahaayeen siyaasad dalka waxay sidoo kale tilmaamtay in haweenka soomaaliyeed maanta ay ay u baahan yihiin qoondadii ay markii hore u baahnaayeen ay muuqato awoodda iyo doorka ay haweenka ku leeyihiin horumarinta dowladnimada iyo haddii ay noqon lahay dibdhiska dalka sidoo kale waxaa meesha ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho mudane waxa uu tilmaamay in maamul gobolka banaadir uu had iyo jeer garab taagan yahay qorsho kasta iyo door kastaba oo lagu taageeri karo haweenka soomaaliyeed waxa uu tilmaamay waa uu xusay in aan la xaqiri karin doorka ay haween samato bixinta dalka isagoo tusaale usoo qaatay dhowr labaatankii sane oo dalka burbursanaa haweenka soomaaliyeed sida weyn oo ay dhabarka markaasi urigteen in soomaaliya ku istaagto ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dowladda soomaaliya mudane cabdulaahi xamid oo uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay garab taag qorshayaasha kala duwan ee wasaaradda haweenka ay ku xoojinayso ama ay ku taageerayso awoodda qabanka soomaaliyeed
aad baad u mahadsantaha nuur siciid taaliil kulan lagu taageerayo waxqabadka dowladda federaalka soomaaliya oo ayna soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfurta afrika ayaa lagu qabtay magaalada johannesburg ee waddanka koonfurta afrika isla magaalada johannesburg warkan waxaa inooga soo diray waryahayaga alaaba halkaasi inooga soo warrama cabdulaahi maxamed amiin
xafladan oo ahayd mihii soo agaasimeyn urur lagu magacaabo qarannimo ayaa waxaa lagu taageerayay waxqabadka dowladda federaalk soomaaliya muddadii labada sannadeed ee lasoo dhaafay iyo horumarada dhanka amniga ay ka sameeyeen laamaha ammaanka iyo ciidanka xoogga qaranka soomaaliyeed waxaa sidoo kale lagu bogaadiyey waxqabadka xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka samaysay dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda waxaana xafladan lagu qabtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxgaradka magaalada dhallinyarada haweenka soomaalida ee ku nool magaalada johannesburg ayaa halkaasi ka hadlay waxaana kelmado ay jeediyeen ku sheegeen in jaaliyadda soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ay bogaadinayso waxqabadka dowladda federaalk soomaaliya waxaana dhan kale ay cambaareeyeen weerarada kooxaha argagixisada ah ee nabaddiidku ay la beegsanayaan dadka shacabka ah waxaan u tacsiyeynayaa walaalihii ku geeriyooday magaalada muqdisho kuwii ugu dambeeyey ee ku dhintay maxay ahayde xale qaraxyadii ka dhacay waxaan ilaahay oga baryayaa inuu siiyo inuu naga siiyo samiri iimaan iyaguna uu jannadii ka waraabiyo aamiin intaa kadib taageeraan ku garab taagannahay mid af ah mid aqoona mid adina mid dhaqaale ah nooc kasta waa ku garab taagannahay intaa ka gadaal dowladnimadu waa shay qaali ah qabiil ma laha midab gaara iyo magac gaara iyo ummad gaarahoo dowladnimada iskale ma laha soomaali baa le dowladdu waa dowlad soomaaliyeed waa loo siman yahay dhibkeedana waa la wada leeyahay dheefteedana waa la wada leeyahay dalkaasay mas-uul ka tahay oo loo igmaday laakiin waxaa muhiim ah inaan la shaqayno dowladeenna ama ha xumaato ama ha samaato si aan u gaarno oo midnimadeennii walaalnimadeennii qarannimadeennii sumcadnimadeennii ay dib inoogu soo noqoto golaha wasiirada horumar la taaban karo wasaaradaha kala duwan ay ka kooban yihiin golaha wasiirada sida dhaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda caafimaadka amniga gudaha dhammaantood waxaan leeyahay waxay sameeyeen horumar la taaban karo waxaan idiin sheegayaa dhallinyaro inaad tashataan kuwa lokeeshinka ku jira kuwa magaalada jooga kuwa shaqaysta gabdhaha dukaamada leh kulli in aan tashanno oo midowno oo aan garab istaagno madaxweyneheenna cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraheenna cali khayre lagu muujiyo micnaha ay leedahay dowladnimadu inaan ka gudubno nidaamka inaan kala qayqaybsanaano oo soomaaliya ay noqoto meelo kala qayqaybsan si maamul goboleed iyo qabiil qabiil iyo waxyaaba kaleeto laakiin mar walba aan noqonno dad isku duuban leh dowlad waxaan halkan rabaa inaan uga faa'iidaysto oo u mahadceliyo aadna u ammaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay u suuro gashay in ay wakhtigii ku habboona ku qaateen inay soo afjaraan weerarkaas arxandarrada ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xalfadan quruxda badan caa waxaa ugu talagalay dowladeenna taageeraheeda inaan muujino waxaan leenahay hambalyo tan kale waxaan ka hadlayaa shacabka soomaaliyeed ku baabay muqdisho waxaan leenahay sabar iyo imaan allah naga siiyo ehelada ka dhinteenna sabar iyo imaan allah ka siiyo xafladan ayaa waxay kusoo idlaatay jawi aad wanaagsan
shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda beeraha ayaa maanta ka qaybgelaya ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo goobaha danta guud ismaaciil macalin cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada ololaha isxilqaan ayaa qadka taleefonka iminka si toosa ugu jira ismaaciil macalin cabdulaahi may maqashaa
suwacan suwacan
bal waxaad faahfaahin naga siisaa howsha saaka idiin taalla iyo dabcan wasaaradda beeraha ayaa ka qaybgelaysa sida ay filayso inay hawshaasi u qabsoonto
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa idin salaamayaa raadiyo muqdisho baada raadiyo muqdisho marka xigtaa waa waa ololihii isxilqaan oo oo xawli ku socda oo aada ogsoontihiin in tiyaatarkii qaranka iyo lasoo dhisay ma maaragtay maktabadii qaranka iyo masxafkii qaranka ayaa waxaa ka socda hadda shaqo xoog leh tiyaatarkiina way nooga soo dhamaatay shaqadii ay shaqaalaha rayidku ay ka hayeen oo wuxuu marayaa gacantii ugu dambeysay maanta kaltanka iyo jadwalka iyo tartanka shaqaalaha rayidka waxaa inoogu qoran jadwalka wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliyeed haatan waxaan ku sugannahay goobta shaqada waxay ka shaqaynayaan maanta maktabadii qaranka madaxafka qarankana shaqaa ka socota waxaan ay shaqadu tahay shaqo dhismo ma aha shaqadii maaragtay nadaafada iyo waxaas waa kasoo gudubnay waxaan jeclaan lahaa in runtii maanta ay noqoto maalmihii kale ay ka duwanaato dhismo xoog leh iyo shaqaale aada u fara badan ayaa ku jira halkaas oo oo doonaya in ay maxaan ku idhahdaa hawsheeda howl maalmoodkooda halkaas ku gutaan sidoo kale waxaa la sameeyey wakti kordhin shaqaalaha rayidku waktiga ay ku gaari jireen shaqada in ka badan ayay ku gaareen hadda iyadoo lagu talagelayo in ay maalintaas oo dhan ay ku qaataan barnaamijka isxilqaan
marka wareeggii afraad ee isxilqaan ayaa socda dabcan halkee buu marayaa wareegga afraad ee isxilqaan maalintii saddexaad ayaan maraynaa waxaa dahfuray wasaaradda boostada isgaarsiinta wasaaradda ku xigtayna shalay ayay shaqaysay oo aheeday maxaan ku idhahdaa wasaaraddii caafimaadka maanta waxaa shaqaynaya wasaaradda beeraha sidaasaa kaltanka iyo jadwalka ugu socdaa iyo tartanka wasaaradaha tartan runtii xoog lahaa ka dhexeeya wasaaradaha oo ay ugu tartamayaan dalkooda inay dib u dhistaan in ay maxaan ku idhahdaa dadka soomaaliyeed u muujiyaan awoodda shaqaale shaqaa sharaf leh sidaas ayay shaqadu noogu socotaa si wanaagsan ay nagu socotaa aada baad u mahadsan tahay ismaaciil macalin cabdulaahi n waxaan idiin rajaynayaa in hawshaasi adag ee qaranka u haysaan uu alla idinku guuleeyo n guul fiicanna aad ka gaartaan waa mahadsantaha sihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka sacuudiga ayaa kulan la qaatay madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda boqortooyada dalka sacuudiga cali cilmi jaamac cali kuus ayaa warkana inooga soo diray dalka boqortooyada sacuudi arabiya sii hayaha safaaradda soomaaliya ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya mudane saalim maxuub xaaji ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya kulan kula yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha afrika mudane axmed alkhataan haddaba kulankaasi waxay labada dhinac uga wada hadleen xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab soomaaliya iyo sacuudi arabiya haddaba kulankaasi kadib ayaa sii hayaha safaaradda soomaaliya ee dalka sacuudi arabiya mudane saalim maxow xaaji oo la hadlay warbaahinta qaranka ee soomaaliya s m t v ayaa sheegay in qodobadii looga hadlay kulankaasi ay hayeen kuwo ahmiyad ballaaran u leh sidii dhidibada loogu aasi lahaa xidhiirka iyo horumarinta danaha iyo maslaxadda guud oo ay wadaagaan labada dal soomaaliya iyo sacuudi arabiya iyadoo uu caddeeyey in intuu socday kulankaasi ay labada geesood aragti midaysan ka qabeen dhammaan qodobadii looga hadlay kulankaasi cali jaamac cilmi cali kuus warbaahinta qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
halka warka a idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha dalka venezuela nicolas madura ayaa hadal fariin ah u diray hogaamiyaha mucaaradka ee kasoo horjeeda ee lagu magacaabo juan guaid kaasoo doonaya in uu xukunka ka tuuro ayaa sheegay inay ka guuleysan doonaan kuwa laga kuwa laga tirada badan yahay guaida oo laba maalin ka hor ku laabtay caasimadda venezuela ee caracas ayaa shaqaalaha dowladda ugu baaqay inay ka hor yimaadaan waxa uu ugu yeeray xukuumadda rejiimka madaxweyne nicolas maduro ayaa sheegay inaysan dheg jalaq u siin doonin kooxda yar ee waalan ee abuureysa nacaybka waana ka hortegaynaa waan jebin doonaa ayaa intaasi uu ku daray madura nicolas madura ayaa shacabka venezuela ugu baaqay in maalinta sabtida ee soo socota ay dhigaan isu soo baxyo islamarkaana ay ka horyimaadaan waxa uu ugu yeeray embaradoriyadda hogaamiyaha mucaaradka juin gued ayaa isna shalay taageerayaashiisa ugu baaqay in sabtida ay dhigaan banaanbaxyo xukuumadda madura ay uga soo horjeedaan dowladda venezuela ayaa sheegtay in juin gued uu isku dayayo afgembi isagoo gacan ka helaya dowladda maraykanka guud ahaana warkii caalamka ee aruurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee akhyaartan dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo intaynu ku kulmi doonno warkan warka iyaga xigana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo noole kulanti iyo ammaana allah hase yeeshee ciddii uu sheegay warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku lehna oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dornet dhanka farsamada warkana waxaa iga gacan siinayey sawda cabdinuur